maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta soo gebagabeeyey doorashadii sagaal iyo lixdanka kursi ee ka socotay maamulkaasi toddobadii kursi ee u dambeysay ayaa doorashadooda maanta ay ka dhacday magaalada baydhaba waa sida warbixintan uu ku hayo amaba uu noogu soo diray waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh lixdan iyo sagaalka xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay afar iyo toban xildhibaan xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya koonfur galbeed waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka baay taliyaha ciidamada xoogga qaybta lixdanaad agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shan iyo toban ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed doctor cali siciid fiqi kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob afartan iyo toddobo oo ay ku guulaysatay xaawo sokor cali jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidamada asluubta dalka ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol toddobaatan iyo labo maxamed abuukar cabdi oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa isaguna ku guulaystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol lixdan iyo afar cumar cali balash oo ah guddoomiyaha gobolka baay ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol sagaashan iyo toddobo isaaq cali subag oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol iyo afar maryan macalin isaaq ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisuu yahay hob boqol siddeetan iyo kow iyo maxamed kerow maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqol toddobaatan iyo sagaal guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa caddeeyey inay soo gebagabeeyeen doorashada jawi degganna doorashada ay ku soo dhammaatay yuusuf cabdiqaadir oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gebagabayno maanta oy maarj tahay shan iyo tobanka maarjo inaan soo gebagabayno lixdan iyo sagaalkii kursi iyo siddeeddii maaragtay aqalka sare oo taale koonfur galbeed maanta aan u gebagabaysannahay sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka kuraastoodii aa noo bilaabatay iyagana si habsami bay noogu dhammaadeen labadii magaalo oo baraawe iyo baydhaboba ninkii maaragtay kursiga ilaahay sahlay ilaahay ku ceeb astro maaragtay afar sano jaga xil la saaray ilaahay maaragtay kii ka soo dhalaal ha ka dhigo kuwii kuraasta waayey waxaan ilaaha uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jegada loo xil saaray iyagana meel ka qayr badan ilaahay u sahlo ilahay uga baryayaa ku talagalka annaga aan samaynay ma ahayn inaan qof shaksiya dooranno waxaa dadka dooranaya ergadaa dooranaysay ergada ka sokow nasiib ayaa ilaahay qofka ayaa ilaahay u qadaray samadaa loogu soo qoray inuu kursiga doorto intii annaga xumaata oo naga dhacday gudi ahaan guddiga fiidka guddiga siidka iyo xallinta khilaafaadka wixii qaladada ka dhacay anigoo ka mas-uula dhammaan ummadda soomaaliyeed waa uga raaligelinaya wixii qaladaada waxaan weydiisanaynaa cafis wixii wanaagu aan samaynana in lagu maaragtay baraarujiyo oo maaragtay si dadka dambe oo imaan doona ay maaragtay shaqadan aan hayno shaqo ka wanaagsan ay u qabtaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo